kulankii afar iyo labaatanaad oo qayb ka ah kalfadhiga labaad ee xubnaha golaha shacabka ayay maanta ku yeesheen magaalada muqdisho kulanka waxaa shir guddoomiye guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka cabdiweli sheekh ibraahim muudey waxaana soo xaadiray boqol iyo konton mudane ugu horreyn xildhibaanada golaha shacabka ayaa loo qeybiyey hindisa sharciyeedka badroolka ay soo diyaarisay wasaaradda badroolka iyo macdanta xukuumadda soomaaliya cabdirashiid maxamed axmed wasiirka wasaaradda badroolka iyo macdanta ayaa xubnaha baarlamaanka u sharaxay muhiimadda sharcigan u leeyahay dalka waxaana uu sheegay inuu sare u qaadi doono wax soo saarka dalka iyo horumarinta bulshada cabdiweli sheekh ibraahim muudey guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka oo kulanka shir guddoomiye ayaa kulan deg dega isugu yeeray guddiyada difaaca iyo amniga baarlamaanka waxaana uu sheegay inay ka wada hadli doonaan xaaladda amniga ee dalka iyo weeraradii ugu dambeeyey ee dhowaan ka dhacay magaalada muqdisho sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ayaa tacsi u diray ehelada dadkii ku dhintay weerarkii maalin ka hor ka dhacay hoteelka naasa hablood labo ee degmada xamarweyne
waxaan rabaa insha allah inaan halkan ka soo jeediyo weysinkaas wax kale ma ahayn kuli wuxuu ahaa in laga hadlo barnaamijkii amniga yani in baarlamaanka sodan wixii kaga aadan inuu ka wajaho waa sax mas-uuliyaddaas nin walba ayay saaran tahay cid gaaray u leedahay male annagana si gaar ahay lanaga taabanaysaa waa hawlaheena waa insha allah bilah yiraahdo marka waxaan rabaa inaan hadda inta ka soo jeediyo in labadii guddi ee guddiga difaaca iyo guddiga amniga galabta bil hargeysa aan isugu imaano si aan u wajahno hoolahaas meeshii looga habboon oo barnaamijkaas ay iska leedahan si aan si toos ugu abaarno in arrintaas ayaan soo jeedinaya insha allahu bilah yiraahdo marka waxaan rabaa labada guddi inay galabta yimaadaan yani villa hargeysa si aan uga hadalno barnaamijkaas dadka howlahaas le aan anaga u wajehi lahayn